jenaraal birhanu jula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashada etoobiya ayaa dowladda masar ku eedeeyey inay hubayso jabhadaha mucaaradka ee ka howlgala ismaamulada kala duwan ee dagaaladu ay ka socdaan jenaraalkan etoobiyaanka ah ayaa codsi hoose looga soo duubay oo lagu faafiyey baraha bulshada si gaar ahna ay u faafiyeen warbaahinta ku hadasha afka xabashada ayuu ku sheegay in dowladda masar ay ka dambeyso jabhadaha hubaysan ee kacaanka kula jiro dowladiisa khudbadan ayaa la sheegay in jenaraalka uu ka jeediyey xaflad uu kaga qayb galay magaalada harar warbaahinta rasmiga ah ee dowladda etoobiya ayaana faahfaahinin muuqaalka uu xogtan ku bixiyey taliyahooda ugu sarreeya dhanka ciidamadooda balse waxaa codkan si hoose kaga duubay oo faafiyey mucaaradka barhaanu jula ayaa sidoo kale sheegay in masar ay tahay cadowga koowaad ee dalkiisa jabhadaha mucaaradkana ay kusoo hubayso dowladiisa kuwaas oo dagaal kula jira ciidamada milatariga dhammaan jabhadaha ka dagaalama dalkeena sida onlf fano iyo t b l f waxaa abuuray dowladda masar waxaana garab iyo gaashaan ay ka helaan masar oo taageeraysay waxaa sidaasi yiri birhanu jula sargaalkan etoobiyaanka ah ayaa xukuumadda fadhigeedu yahay qaahiro ku eedeeyey inay ka dambeysay in eliteria ay ka godo etoobiya inteeda kale isaga oo sii hadlayay ayuu masar ku sifeeyey cadowga koowaad ee dalkiisa waxna aysan qari doonin oo ay runta u sheegayaan waa sida hadalka uu dhigay hadalka taliyaha ciidamada etoobiya uu ka jeediyey harar ee sida hoose loo faafiyey ayaa kusoo aadaya xilli ay cerka isku sii shareerayso xiisada u dhexaysa etoobiya iyo masar xukuumadda abiy axmed ayaa waxaa toddobaadyadii dambe ay dhaqdhaqaaqyo ka waday xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya iyada oo kaga hortegaysa ciidamada masaarida ah ee la keenayo soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay unbay ahayd markii ciidamada xabashada etoobiya ay la wareegeen maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada luuq ee ka tirsan gobolka gado halkaas oo la wariyey inay ka samaysteen fariisimo ciidan si ay ula socdaan diyaaradaha kasoo dega iyo dhaqdhaqaaqyada guud ee garoonkaasi